alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi ddiin waxaynu ku dhex jirnay jawaabihii uu ka bixinayey sheekhu ashubha alxaadiya cashara shubhada koob iyo tobnaad oo madmuunkeedu ahaa inay yidhaahdeen dadka ahlu shirkiga ahi kuwa ay ku soo degeen aayaadkan shirkiga ka hadlaaya ee qur-aanku uu gaalaysiiyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku xukumay inay mushrikiin yihiin waxay aan dad aan qir ahayn shahaadateynka rasuulka beeninayey in la isa soo saariyey qiyaamaha diidanaa qur-aanka beeninaya bal sixir ku sheegayey annaguna waa ka duwannahay waxaanu qiraynaa an laa ilaaha illa allah anna moxamedan rasuulullah qur-aanka waa rumaysannahay qiyaamaha waa aaminsannahay waa tukanaynaa waa soomaynaa sidaad markaa noogala mid dhigaysa marka shubhadaasi waa shubha qawiya waxoogay aada u xoog badan walihaadaaba sheekhu jawaabo fara badan oo kala duwan uu ka bixiyey waxaynu markaa soo maray ama aynu soo qaadanay jawaabta koowaad oo sheekhu uu ku tilmaamay inay culimmadu isku waafaqsan yihiin qofka wixii rumayntiisa lagu waajibiyo wax ka midana rumeeya wax ka midana beeniyaa inuu kaafir yahay oo aanay shardi ahayn inuu wada beeniyo bal hadduu qodob qura uu beeniyo salaadii ama soomkii ama xajkii uu ku kufriyayo ka markaa tawxiidkii beeniyey maxaad u malaynaysaa jawaabta labaad waxay ahayd tawxiidku waa faralka u weyn ee ilaahay addoomaha uu ku waajibiyey sidee ayaa markaa uu gaaloobayaa qofka salaada dafiraa waajibnimadeeda oo aanu u gaaloobahayn qofka tawxiidka waajibnimadiisa dafiraa darsigeenna maanta wuxuu ka bilaabmayaa jawaabta saddexaad ee shubhada lafteeda laga jawaabayo waxaana jawaabta saddexaad madmuunkeedu yahay haddii lasoo ururiyo saxaabadu waxa ay la dagaalameen qoladii la odhan jiray reer banu xaniifa reer banu xaniifa markaa saxaabadu ay la dagaalameen dee wax walba may beenin ilaahay may beenin subxaana wa tacaala kaanuu yashhaduuna an laa ilaaha ila allah wa anna moxamedan rasuulu llah ayay qirayeen qiyaamo waa rumaysnaayeen qur-aanka bachiga intaba laakiin hal qodob ayaa ay ku gaaloobeen oo ahaa in ay sugeen nebi ka dembeeyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo musaylamo ninkii la odhan jiray nebinimo markaasi ay u ictiqaadeen marka lama odhan dee nimankani kuwan sanab caabudkii ku noqday la mid maaha oo iyagu yashhaduuna an laa ilaha illa allah ana moxamedan rasuulu llah wayusaluun wayasuumuun wayu'minuuna bilbachi wayusadiquuna bilqur'aan lama odrhan iyaga iyo kuwii shirkigii iyo sanam caabudkii dib ugu noqday isku xukum iyo isku magac baa laga dhigay ahluriddaa dhammaantood baa laga dhigay isku sina waa loola dagaalamay taasina waxay tusinaysaa qofku haddii islaamnimadii iyo iimaankii dhammaantii uu la wada yimaado laakiin hal arrin oo lagu gaaloobo uu sameeyo dee inuu gaaloobayo oo wanaagyadaa faraha badana uu sameeyey aanay gaalnimada ka celinahayn waayo wanaagyadaas oo dhan gaalnimadan uu sameeyey baa burinaysaba oo meesha ka saaraysa wa yuqaalu aydan waxaa la odhanayaa ha ulaa'i kuwaasi asxaabu rasuuli illaahi weeye sala allahu calayhi wasalam qaataluu waa la dagaalameen bani xaniifata bay la dagaalameen reer banu xaniifa qabiiladii la odhan jiray waqad aslamuu waxaal qad aslamuu ay islaameen reer banu xaniife maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam iyadoo rasuulkuba uu nool yahay iyagoo rasuulkii la jooga bay islaameen wa hum yashhaduuna waxay qirayeen reer banu xaniife an laa ilaaha ila allahu bay qirayeen mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane wa anna muxamedan rasuulullaahi bay qirayeen muxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay wa yu'adinuuna way eedaamayeen salaadda way u eedaamayeen wa yusalluuna way tukanayeen intaaba way samaynayeen laakiin maxaa loola dagaalamay ay ku kufriyeen liannahum ahbatuu nubuwata musaylama bacda nabiyi calayhi isalaatu wasalaam musaylama ayay nebinimo u sugeen rasuulka dabadii markaa rasuulku markii uu furtay magaalada maka ee uu ka soo faaruqay dagaalkii tabuuk lo odhan jiray qabiiladii thaqiifna ay islaamtay ayaa wufuuddii carbeed ayaa si isdaba jooga rasuulka calayhi salaatu wasalaam u soo gaadhay sanadkii sagaalaad waxaa lagu magacaabay inuu ahaa sanatul wufuud ama caamul wufuud qabaa'ilka markaa iyagoo wafdiya rasuulka u yimi waxaa ka mid ahaa reer banu xaniifa wafdun min bani xaniifa ayaa rasuulka u yimi sida bukhaari warinaya min xadiidi ibni cabaas wafdiga waxaa la socday ninkii la odhan jiray musaylama alkadaab dad aada u fara badan oo dee reer tolkiya ayuu la socday marka ninkaasi markiiba waxa uu bilaabay inuu yidhaahdo in jacala liya muxamadun alamra min bacdihi tabictuhu aniga shardi baa i xidhan buu yihi haddii nebi maxamed marka uu dhinto uu iisii ballan qaadaya iminka in nebinimadu aniga igu soo wareegayso waan raaci doonaa haddii kalese anigu raaci maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ninkaasi musaylame lo odhan jiray soo qaabilay iyadoo thaabit ibnu qays saxaabigii lo odhan jirayna ula socdo waxaa markaa rasuulu gacanta uu ku sitay qitcata jariid laan timireed gobol yaroo ka mida musaylama ayuu soo dul istaagay rasuulku ilaahay baa u waxyooday ninkani wuxuu ku hadlay ilaah isagoo asxaabtiisii dhex fadhiya ayuu rasuulku soo dul istaagay rasuulku wuxu uhi low sa'altanii hadihi alqiطca maa acطaytukaa nebinimaad sheegaysaa aan kugu wareejiye haddaad jidhiftaa yar ama laantaa yar haddaad i weydiisan lahayd kumaan siiyeen walan tacduwa amra allahi fiik waxa ilaahay adiga uu kugu xukumayna ma dhaafi karti maanaa dee nebinimo ilaahay subxana wa tacaala kuumuu xukumin oo nebi nebi maxamed ka dambeeya ma jiro markaa qadarka ilaahay uu ku joojiye ma dhaafi karti walain adbarta layacqirannaka allah haddaad jeesato xaqaada aqbali weydana ilahay baa ku boqon goyn doona waa ballan weeye wa inii la araaka aladii uriitu fiika maa ra'aytu waxaanaan kuu malaynayaa inaad tahay kii aan ku riyooday wixii lay tusiyey layga tusiyey wa haada thaabit ibnu qays yujiibuka canii oo min baabi alixtiqaar anigu hadal kula sii wadi maayee intaa wixii ka dambeeya thaabit ibnu qays baa kuu jawaabayay buuri haddaad hadal dambe aada la timaado waa iskaga tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas baa abu hureyre weydiiyo ku yidhi wa annii la araaka aladii uriitu fiika maa ra'aytu muxuu uga jeedaa rasuulku markuu leeyahy waxaan ku arkaa inaad tahay wixii lay tusiyey ka layga tusiyey ay ku saabsan yihiin ayaan ku arkaa abu hureyre wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi anigoo hurda ayaa ra'aytu fii yadii fii yadaya sawaarayni min dahab waxaan gacantayda ku arkay anoo hurda laba shuuli oo dahaba fa ahamanii sha'nuhumaa aada iyo aad baan uga werweray labadan shuuli fa uuxiya ilaya fi lmanaam an infikhumaa anoo hurdaa lay waxyoodo laygu idhi afuufuun iyaga ayaa duuli doonee fa nafakhtuhumaa fataaraa waan afuufayoo labadiba way duuleen faawaltuhumaa kadaabayni yakhrujaani bacdii axaduhumaa alcansi walaaakhar musaylama waxaan ku fasiray buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam riyadaasi nacam laba beenaale oo soo bixi doono dabaday oo mid la dhahdo alcansi midna la idhaahdo waxa weyaan musaylama markaa rasuulku markuu leeyay wa inii la araaka aladii uriitu fiika maa ra'aytu riyadaasi ayuu u jeedaa marka musaylama ninka noocaasi ayuu ahaa qowmkiisuna xataa nebinimada dee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ma diidin riyaamahana may beenin qur-aankana may beenin xataa aadaankii iyo salaadiina kamay tegin laakiin sababta ay u ridoobeena dee diinta ay uga baxeen ay u gaaloobeen waxay ahayd annahum ahbatuu musaylamata nubuwata musaylama waay sheekhu wuxuu yihi fain qaala hadduu yidhaahdo markaa taasi dee waxay burinaysaa qowlkii uu lahaa qofku ilaa qiyaamaha uu beeniyo rasuulka uu beeniyo qur-aanka uu beeniyo dee gaaloobi maayo waxa le kuwaan intaa midnaba beenin oo reer banu xaniife la odhan jiray ayay saxaabadu gaalaysiiyeen ee weliba la dagaalameen fa in qaala hadduu yidhaahdo waa shubha markaa sheekhu uu iftiraaday jawaab uu kugu soo celin karo mukharifku innahum yaquuluuna waxay lahayn reer banu salima reer banu xaniifa ina musaylamata nabiyun musaylama nebiya bay dee lahayn oo taasay ku gaaloobeen qulnaa waxaanu odhan markaas waan ugu jawaabika sidaa yidhaahda haadaa huwa almatluubu dee taasi waaba taanu doonayna aan u soconay waa tii loo socdayba soodaa ku soo dhacay waddadii soodagii lahaa qofka ilaa gaalnimo badan ay ku kulanto oo qur-aanka uu beeniyo oo qiyaamaha uu beeniyo oo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna moxamedan rasuululah laga waayo gaaloobi maayo soodigii lahaa iminkana soodigan qiray iyagoo reer banu xaniifa intaaba qirsanaa inay ku gaaloobeen inay musaylamo nebi ku sheegaan oo qura miyaanad burin qaacidadaadii oonad qirin in qodob qura lagu gaaloobi karo nacam idaa kaana hadduu yahay man rafaca ka kor u qaaday rajula nin ilaa rutbati nabiyi sala allahu caleyh wasalam rutbadii iyo derajadii nebiga gaadhsiiyey ka fara mid gaaloobaya oo xalla maaluhu maalkiisu xalaal noqonayo wa damuhu dhiiggiisu walam tanfachu ashahaadataan shahaadateynki uu ku dhawaaqayena aanay anfac ahayn wala salaatu salaaddii uu tukanayena aanay anfac ahayn fa keyfa sidee buu noqonayaa xukum fa keyfa biman mid xukumkii siduu noqonayaa rafaca shamsaana odaygii shamsaan la odhan jiray kor u qaaday aw yuusufa aw saxaabiyan kor u qaaday aw nebiyan ilaa martabati jabbaari asamaawaati waalard allah subxaana wa tacaala samooyinka iyo dhulalkaba macnaa muquuniya ee macnaa ka awooda badan derajadiisa kor ugu qaaday siduu noqonaya soo imi kama lihid reer banu xaniifa iyagoo le ashhadu an laa ilaha illa u ashhadu anna maxamedan rasuulullah waalqur'aanu xaqu waalqiyaamatu xaqun ayay ku gaaloobeen nin la odhan jiray musaylama inay derajadii nebiga gaadhsiiyeen soo intaasun kumay gaaloobin jawaabtu waa haa waa kaa yidhi ina musaylamata nabiyun bay lahayn oo taasay ku gaaloobeen dee haddaba qofka qof bani aadama intuu kor u qaado derajada nebiga gaadhsiiyaa idhaahda waa nebi mar hadduu gaaloobayo maxaad u malaynaysaa qof bani aadamaka kor u qaadee derajadii ilaahay gaadhsiiya oo wixii ilaahay xaqa u lahaa siiya haday gowractay haday baryo tahay haday nadar tahay bal tasarufkii ilaahay subxana wa tacaala kownkan iyo caalamkan uu ku lahaa isaga u suga si aanu u gaaloobaha inkaas mujarad nin yidhi musaylama waa nebi oo derajadii nebi maxamed gaadhsiiyey ayaad leedaha u gaaloobay maxaad u malaynaysaa shamsaan iyo yuusuf iyo ama saxaabi ama nebi ka intuu kor u qaadu derajadiisii dhaafiyo derajada ilaahay subxana wa tacaala gaadhsiiya sidee sidee ayaanu u gaaloobahay subxaana allah ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahan maa acdama sha'na ilaahay arrinkiisu weynah bal dadkaas sida ilaahay uu galay baleeg ee cuquushooda u foorariyey qofkii qof derajada rasuulka gaadhsiiyey bay idhaahdeen uu gaaloobaya kii derajada ilaahay subxaana wa tacaala qof gaadhsiiyeyna waxay leeyihiin gaaloobi maayo kadalika sidaasi ay yatbacu allah ilaahay uu daboolaa calaa quluubi aladiina kuwii quluubtooda laa yaclamuun xaqa aan garanahayn marka waa quluub daboolan weeye oo xaq iyo baadilkii uu iskaga khaldamay oo kala garan weyday markaa shamsaankani talo muxuu hayay yuusufkani waxaa muhiima qofka markaa tawxiidka ka hadlayaa marba dee dadka ay dadku ku fitnoobeen inuu had iyo jeer aala tusaalayaasha uu ku bixiyo ee beled kastoo la joogo marka shamsaankani sida uu leeyahy sheekh maxamed ibnu ibraahim ee fataawadiisa ku qoran mujalladka koowaad safxada boqol afar iyo soddon iyo inta ka dambaysa wuxuu leeyahy yuusuf iyo shamsaan iyo taaj saddexdaasiba waa asmaau unaasin kafara dawaaqiid kuwa kufaaroo dawaaqiida magacyadood weeyi taaj wuxuu ahaa min ahli alkharj magaalada la idhaahdo oo waa loo nadri jiray waa la baryi jiray waxay dadku ictiqaadsanaayeen inuu nafci iyo duri isagu uu hayo isagoo noolba hadda weli aan dhiman ahlu darciya magaalada darciye la idhaahdo dadkii deganaa buu u iman jiray si uu qurbaanka uga soo urursado dadkuna way ka biqi jireen waxay ictiqaadsanaayeen qofka kelmad ku yidhaahda ama wax u diida ama il qalloocan ku eega inuu balaayo ku ridaayo ayay aaminsanaayeen waxaanu lahaa dad fara badan oo dee u adeega oo waxaa kala shaqeeya oo xer u ah kuwaa laftooda waxaa la aaminsanaa inay nafciyo duri hayaan oo ciddii dee ka hor timaado dhibaata ay u geysan karaan xikaayaat mulafaqa oo dee been ah oo fara badan baa la sameeyey si dadka quluubtooda loogu weyneeyo waana sida had iyo jeer aale ay sameeyeen ahlulkhuraafa markay doonayaan dadkan inay baqa geliyaan oo qof bani aadama quluubtooda ay ku weyneeyaan kun xikaayay samaynayaan qof baa nin baa beri waxa weeyaan sheekha kelmad ku yidhi oo saasunbuu afuufuf duulistii afuufista uu ku duulay meeluu ku dambeeyey lama arag saasaa la odhanaya qofka ta qof waliba muxuu is odhanaya adigu ku afuufina is ilaali ay qof waliba is odhanaya ya mid baa beri qurbaankii iyo siyaaradii bixin waayeyo waxa ku dhacay baydaan ogeyn gebigiisa wuxuu soo toosun iyadoo wejigiisu masaxan yaho indho iyo dhege iyo af midnaba aanu lahayn sallax malaasan malaasan isagoo ah markaa khuraafaadka iyo xikaayaadka beenta ah ee ninkan ay u sameeyeen waxaa ka mid a waxay idhahdaan beledkiisa oo alkharj ah ayuu ka iman jiray wuu indhalaa bay dhahaan dam wuu indhalaa iyaga waxay qiraya inuu indhalaayi oo hadduu wax qaban karaya mi horta isagu indhaha la baxo ama cid dhibaato awood cid uu ku dhibaatay karo waxa weeyaan uu leeyahy ma horta indhaha la baxo ila indhala-aantu waa caaha waa musiibo weyn sooma qofka indhihiisii soo ceshan kari waaya maxaa kale u qaban karaa marka uu indhalaa bay yidhahdeen kharj buu ka soo lugeyn jiray ilaa darciya iyadoo cidina aanay hagahayn maanaa karaamaadkiisa ayay ka mid ahay iyadoo cidina aanay hagahayn haddii xataa ay jirto taasi wax hariiba maaha qofka indhaali hadduu waddada barto iyadoo cidina aanay hagahayn wuu socon karaa waana la arkay iminka caalamka aad bay ugu badan yihin qof indhalo cidina iyadoona hagahayn waxa weeyaan iska soconaya waayo wuxuu la qabsado maskaxdiisu ay la qabsatay waddadan meesha ay ka leexato wixii oo dhan baa maskaxdiisa waxa weeyaan ku barogaraameysan marka waa iska socon karaa shamsaan marka ninkan la yidhaahdaa isaguna sidaas oo kale ayuu ahaa waxaana markaa shamsaankaasi weliba uu lahaa caruur badan oo markii dambe iyaga laftooda la ictiqaaday inay nafci iyo iyo duri waxa weeyaan ay hayaan marka sheekh maxamed bin cabdillahi raxima allahu tacaala kuwa marka awlaadiisa laftooda ayuu meelo fara badan ku sheegay oo maxamed ibnu shamsaan uu ka mid ahaa iyo yuusuf ibnu shamsaan fii ciddati mawaadic oo kutubtiis ka mid a ayuu ku sheegay waxaanu caddeeyey kafara dawaaqiit inay ahaayeen maxay kufaar ku noqdeen iyo dawaaqiit laannahum kaanuu yadcuuna annaasa ilaa cibaadatihim dadkay ugu yeedhi jireen markaa inay iyaga caabudaan in iyaga baryaan in iyaga u nadraan in iyaga waxu gowracaan inay iyagu nafciya duri ahayaan inay ictiqaadaan marka waxaanay macruuf ku ahaayeen shamsaan iyo awlaaddiisu muftarayaad ama beeno fara badan iyo dacaayado fara badan ayaa dacwatu tawxiid iyo ehelkeeda markaa ay ku dhejiyeen oo ay ka faafiyeen yuusufkana wuxuu ahaa isaguna nin kale oo qabrigiisa laga dhigtay wathan lagu dawaafo oo laga barakaysto oo la ictiqaadsan yahay in waxtar waxa weeyaan laga helaayo waxyeelana lagaga badbaadayo waxaa markaa culimada qaarkood ay idhahdeen qabrigiisu xaggaa dhinaca axsaa iyo kuway dhinacaa xigta ayaa waxa weeyaan uu ku yaalay marka waxay ahayn calaa kulli xaal dad noolaa wakhtigaa ama qubuurtoodu ay jirtay oo sida iminka dee qubuuraha qaarkood lagu sameeyo ama kuwa noole aynu naqaano lagu sameeyo ayay ahaayeen oo matelayay markaa laata iyo cuse iyo manaata iyo kuwaasi tusaale u ahaa ama matelayey ayay ahaayeen kuwan sheekhu u tusaaleeyey markaa ka shamsaan ama yuusuf ama taaj ama khayruhum rafciyee darajatu jabbaari samaawaati waalardi gaadhsiiya sidaanu u gaaloobahayn ka qof rafciye darajatu nabiyina maxamed gaadhsiiyaana uu ay yidhahdo waa nebina uu u gaaloobaya hal xaqu nabiya acdam min xaqi illahi subxana wa tacaala ma xaqa nebiga ayaa ka weyn xaqa ilahi laa shaka in xaqa nebigu uu weyn yahay calayhi salaatu wasalaam oo nebi ka dambeeyey markaa aanu jirin laakiin xaqu llahi acdam laakiin xaqa ilaahi subxana wa tacaala ayaa mar walba ka sii weyn waxaa markaa sheekhu raximah llahu tacaala meel kale uu ku sheegay nacam aayadda ilaahay uu leeyay walaa yaamurakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba ayaamurukum bilkufri bacda id antum muslimiin wuxuu leey fata'amal hadihi aaya hadihi alaaya faida kana asaxaabatu law yafcaluunaha maca arusul kafaruu bacda islaamihim fakayfa biman facalaha fi taaj wa amhaalih ilaahay wuxuu yidhi ma may ahaanin ilaahay inuu idin amro suurtagal maayo ilahay inuu idin amro inaad malaa'igta iyo iyo nebiyada aad ka dhigataan arbaaban rabbiyaal ilaahay ma gaalnimu idin farayaa ana waa kufri marka itikhaadu almalaa'ikati wannebiyiina arbaaban markaad islaamteen kadib markaa sheekhu wuxuu ley balaayadan u fiirso saxaabadu hadday sidaa yeeli lahaayeen oo ambiyada ay nebiya ay ka dhigan lahaayeen rabbiyaal way gaaloobi lahaayeen maxaad u malaynaysaa kataaj iyo shamsaan iyo kuwa la mida waxa weeyaan ilaa darajati jabbaari samaawaati waalardi gaadhsiiye sida ayaanu aanu u gaaloobin markaa saxaabada iyagoo yashhaduuna an laa ilaha illah wa anna maxamedan rasuulullah wyuqiimuuna asalaa wayu'tuuna azakaa wayu'minuuna bilqur'aan wayu'minuuna bilbacth haddii ay malaa'igta ama nebiyiinta ay ilaa darajati rabbi gaadhsiin lahaayeen inay kufrii lahaayeen bay aayaddani ay daliil u tahay qofka kalena markaa waa uga awleysan waa uga mudan yahay in hadduu sidaa uu yeelo uu kufriyo bimacnaa diinta iyo milada uu ka baxo jawaabta afraad wuxuu leeyahay sheekhu waxay ka kooban tahay saxaabadu waxay isku waafaqeen gaalaysiinta iyo dilitaanka kuwii ictiqaaday cali inuu ahaa ilaah weliba kuwaasina islaamnimay sheeganayeen laakiin qodobkaa ayay ku kufriyeen oo ay ku gaaloobeen marka taasina maxay daliilu tahay sheekhu masaladii hore buu sii taakiidinaya inaanay shardi ahayn qofka waxyaabaha lagu gaaloobo o dham inay ku ururaan ee hal qodob oo lagu gaaloobo hadduu qofku la yimaado inuu inuu kufrayo walaa yushtarad an tajtamica fiihi jamiicu lmukafiraat oo aan la shardiyin wixii lagu gaaloobay o dham inay ku kulmaan wa yuqaalu aydan wa yuqaalu waxaa la odhanayaa aydan noqosha aladiina kuwii xaraqahum uu gubay caliy bni abi aalib binnaari dabka uu ku gubay kulluhum dhammaantood yaddacuuna alislaam islaamnimay sheeganayeen wahum iyagu min asxaabi caliyin radia allahu canhu cali asxaabtiisa iyo atbaacdiisay ka mid ahayen wa tacalamu lcilma cilmiga waxay ka barteen min asaxaaba walaakin hase yeeshee ictiqaduu waxay ka aamineen fii caliyin cali bin abi aalib mitla alictiqaadi waxaa laga aaminay oo kale fii yuusuf wa shamsaan wa amhaalihima fakayfa ajmaca asaxaabatu siday haddaba isugu waafaqeen saxaabadu calaa qatlihim kuwa dilistooda iyo wa kufrihim gaalnimadooda inamaana kuwa gaala ay yihiin halkaa qodobun iyagoo la yimi kaanuu yashhaduuna an laa ilaha illa ana moxamedan rasuulu llah wayaddacuuna alislaam laakiin halkaa qodob ayay ayay ku gaaloobeen bal haddaba isweydiiyo iyagoo halkaa qodobe gaalnimada un la yimi say saxaabadu isugu waafaqeen inay waxa weeyaan gaalo yihiin oo ay u laayeen marka kuwaasi waxay ahaayeen qoladii la odhan jiray rawaafida qolo ka mida bay ahaayeen sida abulmudafir alisfraayini uu ku sheegay kitaabkiisa almilal wannixal qolada marka assaba'iya laydhaa bay ahayen oo cabdillaahi ibnu saba ninkii la odhan jiray asalkiisa yuhuudiga ahaa hormoodka uu ahaa yahuudi buu ahaa islaamnimo ayaa markaa u muujistay suu diinta islaamka xagga gudaha uga kharibo marka cali bin abi aalib ayaa maalin waxaa lagu yidhi halkan albaabka waxaa jooga qowman yaddacuuna anaka rabbuhum sheeganaya inaad rabbigoodiiba tahay markaasuu cali u yeedho wuxuuhi war maxaad leedin anta rabbunaa wa khaaliqunaa wa raasiqunaa cali bay sidaa ku leeyihin adigaa rabbigeegiiya adigaana abuuray adigaana arsaaqay qaala weylakum inamaa ana cabdun milukum warsaan rabbi uu noqon karaa addoon idinkoo kalaabaanah aakulu acaam kamaa ta'kuluun wa ashrab kamaa tashrabuun in aطactu اllaha ahaabanii in shaءa wain casaytu khashaytu khashiitu an yucadibanii faاtaqu اllaha warjicuu war saad waxu cunaysaa ma waxu cunaya ma ilahay baa wax cuna waxbaan cabaya maydaan arkahay addoon idinkoo kalabaa haddaan ilaahay adeeco waa i abaal marin doonaa haddii aan caasiyana waxaan ka baqanaya inuu ciqaabo war ilaahay ka baqdo waxaa kafaabow maalintii dambe waxa weeyaan ayaa cali bin abi aalib radi allahu canhu ay u yimaadeen haddana iyagoo maqaaladooda laftooda hadalkii laftiisa ku celinaya dabeetana qumbar addoonkii la odhan jiray cali ulahaabaa wuxuu ihi nimankii halkii ayay weli taagan yihiin saddex maalmood buu calisaa ugu celcelinay uu waaninayy wallaa kufrigan iyo gaalnimadan ka noqda maray ka noqon waayeen masaajidka agtiisu godad waaweyn ka qoday oo aada loo dheereeyey xaabana waa ku guray dabna waa sudhay dabeetana waxa weeyaan wuxuu yihi ama dabkaasaan idinku daadinaya godadka ama waxaan wa idinka noqon way diideen halka ayuu ku daadiyey oo markaasi ay ku gubteen waa kii cali lahaa inii idaa ra'aytu amran munkaran awqadtu naari wa dacawtu qumbara arrin munkara markaan arko aada fool xun dabkayga ayaan shitaayo qumbara addoonkaa la dhaana waan u yeedhaayo waxaa idhahdaa waxa weyaan cidda arrinta munkarka ee dee gaalnimada aadka u foosha xulla la timi dabkaasi ku gur markaa saxaabadu kuwaa leyntooda oo cali laayey kufaar inay inuu ku xukumay dee kumay khilaafin walihaada baa sheekhu uga dhigay waxa weeyaan ijmaac asaxaaba ui fakayfa ajmaca asaxaabatu calaa qatlihim wa kufrihim leyntooda cid cali ku inkirtay ma jirin laakiin waxaa saxaabada qaarkood ay ku inkireen uun sida ibnu cabaas oo kale gubitaanka wuxu uhi ibnu cabaas low kuntu ana lam uxriqhum liana nabiya qaal laa tucadibuu bicadaabi illaah walaqataltuhum kama qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawahu lbukhaari haddaan aniga ahaan lahaa buu yihi maan gubeen ayuu yihi ibnu cabaas waayo rasuulkaa yidhi ilaahay cadaabkiisa oo macnaa naartaa dabkaa waxbaa ku cadaabina laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar laakiin waan layn lahaa buu yihi anoo deliishanaya xadiidka uu yihi rasuulku man badala diinahu faqtuluu markaa saxaabadu cali waa ku waafaqeen in kuwaasi gaalo ay ahaayeen oo in la laayo ay mutaysteen waxay markaa ku khilaafeen un qadiyadda ku saabsan gubitaanka hadi waa qadiya markaa iyaduna farciya weeye imaa qadiyadda asalka aynu ka hadlayno waaya atadunnuuna ma waxaad u malaynaysaan markaa saxaabadu may odhan war gaalnimada noocaasa ilaa gaalnimo kale ay ku darsanayaan yaan la laynin ama la gaalaysiinin may odhan taasoo qor ay ku gaalaysiiyeen kuna laayeen atadunnuuna ma waxaad u malaynaysaan ana saxaabata saxaabadu yukafiruuna almuslimiina muslimiinta inay gaalaysiinayeen dad muslimiina inay gaalaysiinayeen miyaad u malaynaysaan oo ma sidaasa idin odhan dee am tadunnuuna mise waxaad u malaynaysaan ana alictiqaada ictiqaadka laga aamino inuu waxtar iyo waxyeelahayo fii taajin taaj iyo wa amhaalihi kuwa la mida laa yaduru inaanu waxba dhib ahayn walictiqaade waa ana alictiqaada ictiqaadkii fi cali bin abi aalib laga aamino waxna yukafiru inuu wax gaalaysiinayo waxaad leedihin ka cali sifaadkii ilaahay siiyaa waa gaaloobaya ka taaj iyo shamsaan iyo yuusuf iyo kuwa dee maanta lamid ee faraha badan sifaadkii ilaahay siiyaana gaaloobi maayo maydin odhan doontaan maydin kala tafriiqin saas idinu kala duwi marka maadaama uu inala qiraayo in cali bin abi aalib kuwaasi kufrigaa qura ee ay la yimaadeen iyagoo intii kaleo dhan bale waan rumaysannahay uu ku gaalaysiiyey oo uu ku laayey waxaynu leenahay sida sheekhu uu yidhi saddex arrimood ayuunbaa idin yaalla meesha sida sheekh maxamed ibn ibraahimna uu leeyihi fayalzamu ahla hadihi shubha axadu halaathati umuur arrinta koowaad ay tahay inay yidhaahdaan saxaabadu way khaldameen markay gaalaysiiyeen ama ay laayeen oo dad muslimiinay gaalaysiiyeenay laayeen inay yidhaahdaan oo gaalnimadaasoo qura inay ku laayaan may ahayn mar hadday tukanayaan ashhadu an ilaha illa ashhadu anna maxamed rasuulullah ay leeyihiin dee taasaana dalaal ugu filan qofka idhaa saxaabadiibaa ayaa waxa weeyaan khalad isku raacay oo dad xaqdarre ku gaalaysiiyey oo dad xaqdarre ku laayay arrinta labaada u furani waxa weeye inuu kala tafriiqiyo uu yidhaahdo qofka cali bin abi aalib iyo ciddii la mid ahayd sifaadkii ilaahay siiyaa waa gaaloobaya laakiin wadaaddadan dambe lagu fitnoobay ama dadkan dambe lagu fitnoobay kuwa nool iyo kuwa dhintayba cidda sifaadkii ilaahay siisaa gaaloobi mayso taasina dee waa tafriiqun biduuni daliil waa laba shay oo isku mid a ayuu kala geynayaa daliil la-aan oo ka cali sifaadkii ilaahay siiya muxuu u gaaloobay liannahu acطaa sifaata alkhaaliqi makhluuqan sifaadkii khaaliquu makhluuq siiya intaasuu u gaaloobay soo maa dee ka mid kala siiyaana oo makhluuq kala siiyaana dee isna waa gaaloobaya dee ciladii ama sababtii kaasi u gaaloobay ayunbuu kanaa uu sameeyey wax farqi uma dhexeeyo wejiga saddexaad waxa weeye u banaani inay qiraan in qofku isagoo le ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna moxamedan rasuulu llah oo tukanayo o islaamnimo sheeganaya haddii sifaadkii ilaahay makhluuquu siiyo inuu gaaloobayo taasina da waa taynuu soconnay hadday taa qiraanna shubhadoodii waxa weeyaan ay lahaayeen qofku mar hadduu ashahaadanayo uu tukanaayo gaaloobi maayo walow shirki iyo wax lagu gaalooba ha sameeye dee shubhadoodii markaa jabtay oo meesha ka baxday jawaabta shanaad iyaduna shubhada laga jawaabaya waxay ku saabsan tahay qoladii la odhan jiray reer banu cubayd faatimiyiinta magacaasi ku caanbaxay aanay xaqa u lahayn ay iska sheegteen dee islaamnimay muujisanayeen oo dad islaama nahay bay lahaayeen oo jumcaha ogistiisa iyo jamaacada iyo inay beled kasta qudaad u sameeyaan dadka kale xukuma nacam iyo islaamnimo ay u nisbo sheegtaan bal ahlulbeyt ayay ku sifaysnaayeen haddana maca dalika culamaa ulislaam waxay isku waafaqeen inay nimankaasi ahaayeen kufaar gaala inay ahaayeen bay isku waafaqeen nimankana bal taariikhdooda wax ka mid ayaynu sheeg